shamso cabdulqaadir xaaji daahir oo ah la taliyaha arrimaha waxaa loogu yeero xuquuqda haweenka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xamse cabdi barre ayaa sheegtay in ay iska casishay xilkii ay ka haysay xafiiskan iyadoo u aanaysay dhibaatooyin ay kala kulantay qolyaha ay la shaqayso sida ay warka u dhigtay qoraal ay soo dhigtay barta ay ku leedahay facebooka ayay ku sheegtay shamso in waayadii u dambeysay ay la kulmaysay cadaadis iyo culeys joogto ah taasoo salka ku haysa in siyaasad ahaan ay taageersan tahay axmed madoobe hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland anigoo ah shamse cabdulqaadir daahir ahna la taliyaha sare arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda waxaan halkan ka caddaynayaa in aan si rasmi ah isaga casilay xilkii aan ka hayay xafiiska kadib markii aan arkay cadaalad darro baahsan ku tagrifal awoodeed iyo farogelin joogto ah duudsiin xuquuq iyo caburin shaqo oo la xiriirta shaqadii la ii igmaday ayay ku tiri qoraalka ay soo dhigtay barta ay ku leedahay facebooka tallaabada iscasilaadda ee ku dhawaaqday haweenaydan ka tirsan xafiiska xamse cabdi barre ayaa ku soo aadaysa iyadoo khilaafka u dhexeeyo maamulka isku magacaabay jubbaland iyo dowladda federaalka uu marayo halkii ugu sarraysay horeyna ay xilkooda isaga casileen shakhsiyaad ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha kuwaasoo siyaasad ahaan taageersan axmed madoobe